naasnuujintu waxay door weyn ka qaadataa caafimaadka hooyada waxayna ka hortagtaa cudurro badan oo ku dhici lahaa hooyada taasna waxa ay ku xidhan tahay sida joogtada ahi kuna habboon ee ay hooyad kastaba u nuujisa ilmaheeda caanaha naaska waxaa maanta la ogsoon yahay in caanaha naaska hooyadu ay yihiin daawada xanuunada iyo daawada ka hortagga cudurrada ku dhici lahaa ilmaha iyo hooyada oo aana jirin wax lala barbardhigi kara oo lagu doorsan karaa caanaha naaska hooyada gaar ahaan lixda bilood ee ugu horreysay naasnuujinta ilmaha yar markuu dhashay ilmaha yar haddii uu waayo naasnuujinta caanaha hooyadii waxa uu la kulmaa dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka sida shuban matag iyo cudurro badane qaar ka mid a dhakhaatiirta haweenka ahiya ka shaqeeya magaalada kismaayo ayaa waxay warbaahintu waamo uga warbixiyeen faa'iidooyinka uu ubadka u leeyahay naasnuujinta caruurta sida saxda ee exclusive breast feeding waxa lalaa loo bilaabaa oo loo dhammeeya waa intay lixda bilood ka gaarayaan wax lama siiyo biyo la dhahayo iyo waxyaabo kale cuno kale lama siin kara naaska bisaa la siiya faa'iidada u leedahayna waxaa waaye in mataqaanaa ilmaha ay helaan jirkooda inuu xooggaraado lafahoodii murqahoodii maskaxaanba intaba inay koraan ilmaha kale naaska aan nuugin ilmaha naaska dhammaystirtay nuuga wuu ka caafimaad badan yahay maskaxaanna wuu ka fiican yahay wuu ka firfircoon yahay hataa ilmaha kale wuu ka hal abuur badan yahay dhanka kaleeto wuu ka naxariis badan yahay waalidka markii la firiyo baari ahaan markii la dhaho waxuu kaloo faa'iido u leeyahay cuduradan mataqaanaa faafa in ilmaha aysan ku dhicin sida shubanka qufaca qandhada taas naaska wuxuu ka hortagaa family brokenka inta badan reeraha waxa ay ku burburaan waxaa ee dhanka dhaqaalaha naaskaasa laisku qabtaaya caanaha waayo hooyada hadday qaadato family isheeg oo family use oo gasacda inay ayada soo dhigato uujida ku dirsato sharaab ay ka dhigato shax ay ku cadaysato ka badan cunugeeda inay naaska siisto seef waay gurigeeda ay qabsanaysaa taas waa ayada ah mid kale waxaa jirto kaleeto annagana ismaka inta badan daraaseyno family brokenka markaan leenahay waxaa waaye aabbaha haddii laga soo badiyo soo badi macnaha caanaha inta badan takeen inta badan familiga inta badan isku qabsanayaan dadka isku danni isku duruftoona ma ahan waxaa kaloo jirto hooyadoo kaleeto hadday istaalgalkeedoo kale u bato oo reerka bil isiiga camaliya gelay cunug nafaqa darro ah cabaaray maqnaanaysaa odayga dhagka salaanka lagu aroosaya ma fahamtay maamadii reerkeeda silmaamaayo alaabaha faamiliga naaska khibbeenuu ka qaataa inuuna reerkaa burburin uu sii dhisnaado bulsho ahaan waxaa waaye cunugaa cunugaadi cunug dariskoo caafimaad qabo cunugaadi hadda adaa ugu talagashay oo caani iyo balaayo dhanna ku daldasha asagoo lix bilood ka yar oo shumaayo ma tagaayo taqsiir nin la dhaha joogo wuu qaadayaa reerkii kale oo caafimaadka qabay ilmahoodii oo badar cunayo dhexda u dhigayaa soo ilmi ayagana siday effect ku qaadayaan dariskaadi aa sumaysay oo laga yaabo in halkaas cunuga ilmiha calool xanuun iyo dariskaada ku saamayso bulsho ahaan oo kale waxaa u saameyn kartaa kaleeto xafaayadoo kaleeto cunuga aa reeraha ku badanaysaa dee laga yaabo jawaanka banaanka markaa fiirisato reeraha qaar qashinkooda mostly sixty percent xafaayadaha ku jiro xafaayadahaas isbuuci maraa la qaadaa magaaladan waa lays yaqaanaa contaminator badan ay bixin karaan bulshada ku galaafanaysaa dowli ahaan marka la hadeertaan wadamada horumare ama development carpentry oo kaleeto waa la iskala xisaabtamaa waayo cunuga hadduu bato jiradiisa hadday badato daaweyntiisa yaa badanayso isbitaalada oo dowladda kaleeto misuse oo daawooyinka ku sameynaya cunuga haddii ka waran bishiiba saddex mar afar mar isbitaal lala galo wuxuu qaadanayaa daawooyin la siila intaasoo cunuga kale hal mar isbitaalka soo boqoto lagu safaif gareyn lahaa asay keliis la kacaya
si kastaba haatee naasnuujinta habboon waxa ay qayb lixaad leh ay ka ciyaartaa caafimaadka guud ee hooyada iyo ilmaha waxay kalo ay door muhiim ah ka ciyaartaa dhinaca raaxmada jeceelka iyo kalsoonida dhex marta hooyada ilmaheeda yare